Injiilka sida Yooxana. Yooxana cutubka koowaad.
bilowgii waxaa jiray ereyga ereyguna wuxuu la jiray ilaah ereyguna wuxuu ahaa ilaah isagu ilaah buu la jiray bilowgii wax walba waxaa laga sameeyey xaggiisa oo wixii la sameeyey lama samayn isaga la'aantiisa isaga waxaa ku jirtay nolol noloshuna waxay ahayd nuurka dadka nuurkuna wuxuu ka ifayaa gudcurka gudcurkuna kama badin waxaa jira nin xagga ilaah laga soo diray magaciisuna wuxuu ahaa yooxana isagu wuxuu u yimid markhaati furid inuu u marag furo nuurka inay dhammaan xaggiisa ka wada rumaystaan isagu nuurka ma uu ahayn laakiin wuxuu u yimid inuu nuurka u marag furo kaasu wuxuu ahaa nuurka runta ah oo iftiimiya nin walba oo dunida yimaada wuxuu ku jiray dunida dunidana waxaa laga sameeyey xaggiisa oo duniduna ma ay garanayn isaga wuxuu u yimid kuwiisii kuwiisiina ma ay aqbalin isaga laakiin in alla intii aqbashay wuxuu siiyey amar ay carruurtii ilaah ku noqdaan kuwaasu waa kuwii magiciisa rumaystay oo aan ka dhalan dhiigga ama doonistii jidhka ama dad doonistiis laakiin waxay ka dhasheen ilaah ereyguna jidh buu noqday oo waa inaan dhex joogay oo waxaannu aragnay ammaantiisii taasoo ahayd ammaantii u ekayd tanwiilka keliya ee aabbaha ee nimco iyo run ka buuxa yooxana waa u marag furay isaga wuxuuna ku qayliyey oo yidhi kanu waa kii aan idhi kan iga daba imanayaa waa iga horreeyey waayo horteey buu jiray dhammaanteen waxaynu buuxnaantiisa ka hellay nimco ka nimco waayo sharciga waxaa loo soo dhiibay muuse laakiinse nimcada iyo runta waxay ku yimaadeen ciise masiix ninna ma arkin ilaah marnaba wiilka keliya oo laabta aabbaha ku jira kaasaa inoo sheegay kanu waa maraggii yooxaana furay markii yuhuuddu jeruusalaam uga soo direen wadaaddo iyo kuwa reer laawi ah inay weyddiiyaan oo ku yidhaahdaan yaa tahay isagu waa qirtay mana uu inkirin oo wuxuu qirtay oo yidhi anigu ma iihi masiixa markaasay weyddiiyeen haddaba yaa tahay ma eliyaas baa tahay wuxuuna yidhi ma ihi ma nebigii baa tahay wuxuuna ku jawaabay maya waxay haddaba ku yidhaahdeen yaa tahay si aannu jawaab ugu celinno kuwiinna soo diray yaad isku sheegaysaa wuxuu yidhi waxaanahay codka kan cidlada kaga qaylinaya jidhka rabbiga toosiya siduu nebi isayaas u yidhi kuwa la soo diray waxay ka yimaadeen farrisiinta markaasay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen haddaba maxaad dadku baabtistaa haddaanad ahayn masiixa ama eliyaas ama nebigii yooxana wuxuu ugu jawaabay oo ku yidhi anigu waxaan dadka ku baabtiisaa biyo laakiin dhexdiinna waxaa jooga mid aadan garanaynin oo ah kan iga daba imanaya kan aanan istaahilin inaan yeelmaha kabtiisa furo waxyaalahaas waxay ka dhaceen beytaniya taasoo ku taal webi urdun shiishadiisa oo ahayd meeshii yooxana dadka ku baabtiisayey maalintii labaad yooxana wuxuu arkay ciise oo ku soo socda oo wuxuu yidhi bal eega wanka ilaah ee dembiga dunida qaadaya kanu waa kii aan idhi waxaa iga daba imanaya nin iga horreeyey waayo hortay buu jiray anigu ma aan aqoonin isaga laakiin inuu israa'iil u soo muuqdo sidaa daraaddeed ayaan u imid anigoo dadka biyo ku babtiisa yooxana waa marag furay isagoo leh waxaan arkay ruuxa oo samada uga soo degaya sidii qoollay oo kale wuuna dul joogsaday isagii anigu ma aan aqoonin isaga laakiin kii ii soo diray inaan dadka biyo ku babtiiso wuxuu igu yidhi kii aad ku aragtid ruuxa oo ku soo degaya oo ku dul joogsanaya kaasu waa kan dadka ku babtiisa ruuxa quduuska ah anigu waan arkay waana u marag furay in kanuu yahay wiilka ilaah mar kale maalintii dambe yooxana waa taagnaa isaga iyo laba xertiisa ahayd oo wuxuu arkay ciise oo socda markaasuu yidhi bal eega wanka ilaah labadii xerta ahaydna way maqleen isagoo hadlaya wayna raaceen ciise markaasaa ciise soo jeestay waana arkay iyagoo raacaya kolkaasuu ku yidhi maxaad doonaysaan waxay ku yidhaahdeen rabbi waxaa lagu fasiraa macallin xaggee baad deggan tahay wuxuu ku yidhi kaalaya oo arka markaasay yimaadeen oo arkeen meeshuu degganaa wayna la joogeen maalintaas goortaas waxay ahayd abbaaraha saacaddii tobnaad mid ka mida labadii maqashay yooxana oo raacday wuxuu ahaa andros simon butros walaalkiis isagu wuxuu hortii doonay walaalkiis simon oo ku yidhi waannu hellay masiixa ka lagu fasiro kristoska markaasuu wuxuu u geeyey ciise ciisena intuu eegay ayuu wuxuu ku yidhi adigu waxaad tahay simoon inayoonis waxaa lagu odhan doonaa kayfas
oo fasalkiisu yahay butros maalintii labaad wuxuu doonayey inuu galiili tago oo wuxuu helay filibos ciisena wuxuu ku yidhi isora filibos wuxuu ahaa reer beysayda taas oo ah magaaladii andros iyo butros markaasaa filibos wuxuu doonay natana'el oo ku yidhi waxaannu helnay kii muuse sharciga ku qoray wax isaga ku saabsan oo nebiyadiinna ay qoreen wax isaga ku saabsan waana ciisihii reer nasaret oo ah inay yuusuf
natana'el wuxuu ku yidhi ma wax wanaagsan baad ka imaan kara nasaret markaasaa filibos wuxuu ku yidhi kaalay oo erag ciise wuxuu arkay natana'el oo ku soo socda oo wuxuu ku yidhi bal eeg kani waa mid reer israa'iil oo run ah oo aan khiyaano lahayn markaasaa natana'el wuxuu ku yidhi xaggee baad igu tiqiin ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi intaan filibos kuu yeedhin markaad geedkii berdaha hoostiisa joogtay ayaan ku arkay kolkaasaa natana'el u jawaabay oo ku yidhi macallimow waxaad tahay wiilka ilaah oo waxaad tahay boqorkii israa'iil ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi ma waxaad u rumaysatay odhaatinkii aan kugu idhi geedka berdaha hoostiisa ayaan kugu arkay waxaad arki doontaa wax waxyaalahaas ka waaweyn markaasuu ku yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay waxaad arki doontaan samada furan iyo malaa'igaha ilaah oo kor u kacaya oo ku soo degaya wiilka aadanaha